بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu horeyn waxaan iska raali gelinaynaa goobaha runtii qaybaha qaar oo iskiinkoodu yaryahay kolley maqalka unbaa muhiime haddii la ismaqlayo insha allah khayrku wuu inoo soconayaa runtii kelmadeedii aynu sii wadi doonaa biidni illahi tacaala laba qaybood baa runtii hadalkeena ka koobnaan lahaa bacda cishaa inagoo aada usoo koobkoobeyna marka runtii qayb aynu islahayn dambaysiiye aynu soo horeysiinayna mashaaikhda qaar oo runtii meel u soconaysa darteed sheekh cabdillaahi marka insha allah waxaan jecelahay inaan kalimaadkii tawsiyaadka ahaa kusoo horeysiiyo waxaan insha allahu tacaala igu dhiibi doonaa mikrofoonka sheekheena sheekh cabdalla almakaawi oo insha allahu tacaala kelmad wasiiyo ama dardaarana talabatulcilmiga iyo ducaadda halkan ka odhan doona falyatafadal ishaykhu mashkuuran majuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين آه إنت كدم إلهي بما هذا سبحانه وتعالى كل قبطا آه، قيمها بضن iyo sharaftaaba leh inagu kulmiyey oo ah waxa weeyaan in lagu kala faa'iideysto eh, ducaadda iyo iyo culammada aan filayo kolley dee muxaadaraad horan oo badan ayna dhaceen Eh, runtii muxaadaro u dambeysana sheekha runtaan ka dhegeysanay Eh, ilaahay baan ugu mahadinaa subxaanahu wa tacaala tan labaad siduu sheekhu inoo sheegay ee allaha inagu kulmiyey ee nooleynta sunnaha nebi maxamed aleyh isalaatu wasalaam iyo dariiqadiisa iyo dadkii hore inaan runtii waxa weeyaan wada qabsanno isaga faa'iideyno waa nicmo runtii iyaduna aada iyo aada u qiimo laho waxa weeyaan oo khaas ah kolle waktiga oo iska gaaban iyo anoo wax badan kusoo talagelin ee ahaydun inaan dee majliskan oo kale ka qayb galo walisaymana xuduurka iyo dee dadka khiyaarta ee ee ducaadda iyo culimada waxa weeyaan agjoogooda waa kulley wax faa'iido weyn ah waxa weeyaan runtii mid waxaan odhan lahaa waxay walaalayaal adduunyadu waxa weeyaan waa wakti yar waktiga la noolyahay oo dee adduunya kasmiha baa la idhahaa adduunyadu magaceedaba kugu filan oo ah ima min addanaa'ati wa ima min addunuwi addunya marka la idhaahdo in dee minaddunuub laga keenay oo ah dhowaansho waa wax dhow oo dhammaanaya wa imaa min addanaa'ati oo ah wax liita shaydaniia markaa ina inay tahay ilaa wixii wanaagsanoo dee lagu lagu sameeya dhexdeeda markaa mooyaane marka xadiidkii markaa cabdullaahi ibni cumar uu waxa weye inoo warinayey ama uu inoo sheegay uu lahaa rasuulku sala allahu calayhi waalihi wasalam garbaha ayuu qabtay markaasuu wuxu uhi kun fi dunyaa kaannaka gariibun aw caabiru sabiil cabdullaahi bnu cumarow adduunyada dhexdeeda waxaad noqotaa sidii qof hariib oo kale hariibku waa qof aan waddankiisii joogin oo markaa laa joogo meel kale jooga ama u safray sidiisoo kale ahaw aw caabiru sabiil iskaba dhaafee waxa weeyaan ama waxa ahaw mid wadada maraya hariib waa la yaqaana haddaan waddana waddankaaga in markaad tagto ama aada shaqo u doonato ama aada cilmi iyo aqoon iyo jaamacado iyo waxbarasho u doonato dee hariib baa tahayo waddankaagii ma ma joogtid kuma tg talagelis inaad markaa inaad ina deganaato intaa muraadkaagu kaaga dhammaanayo hadday tahay cilmi aad safar u tagtay safarka muraadka inaad intaad ka dhamaysanayso ayuunbu qofkaasi dee ama sanawaad ha ku gaadho ama bila ha ku gaadho unbu joogaya laakiin waxa weeyaan sidikii waxay beled martay waay maxay xerada u ballana wuxuusay waddanka aad u noqoti hadduu cilmi barasho iyo u tagay aqoon in waddankiisku celi doonaya hadduu tijaaro ama wadiifo ama shaqo u tegayna in waddankiisii ku celiyo doonaya macnaha adduunyadanoo kale sidaa ku noqo maaha annaha laysa daara iqaama meel lagu nagaanayo inanay ahayn sidaa qofkaasiba waxa weeyaan uga soo socon doono in adduunyadani qofka hariib ku noqo waaba waxba kasii dhoweeye wuxuu yidhi ama ahu qof wadada maraya caabiru sabiilin waa qof musaafira oo matalan burco ka yimid oo waxa weeyaan hargeysa u soo socda ama meel ka fog u socda qofka macnaha markaa caabiru sabiilka musaafirkii dee magaalooyinka iyo qaryadaha uu sii marayo waxaa laga yaabaa ama habeen uu hoyda ama yan uu hoyninbo intaa yare ama uu ka qadaynayo ama uu ka qureecanayo ka muraadsanayo oo kooban ayuunba markaa noqonaya marka tanaaba kasii cajo badan baa layidhi hariibka waxa le inuu sanawaad ku maqnaado wadamada uu tegey laakiin qofka musaafirkii waa maalmo ama saacado weeyaan adduunyada dhexdeeda saasoo kale ku noqo oo qof ka muraadsanaya oo meel u socda oo hadafkiisu meel kala uu yahay degaankiisii dee waa aakhiro markaa weeyaan marka cabdullahi bin cumar waxaa isagoo taa tadbiiqinay wuxuu ihi faidaa amsayta falaa tantadir isabaax waidaa asbaxta falaa tantadir ilmasaa wakhud min sixatika limaradik wa min xayaatika limowtik haddii markaa wuxuu inaad galabaysato waxa weeyaan dee ha sugin waxa weeyaan inaad gaadhayso sabaaxa ama waaberiga haddaad waaberiysatona inaad galabta gaadhayso yacni ha sugin macnaha jaaniska intaad hayso waxa weeyaan hayse odhan beri baad samayn doontaa beraad cibaadaysan doontaa beraad wax baran doontaa waktiga fursada aada haysato waxa weynaa kooban ka faa-iidayso markaa u leeyahay marka runtii waxa weeyaan dardaarankayga kolley koobaan in dee aynu ogaano adduunyadani inay meel lagu nagaano yahay mid yar iyo mid weynna dee ajashu qof goor iman doonta ilahay baa kale dadkii yaryaraabaa dhimanaya iyagoo markaa waqti dheerba nool aan adduunka joogin qofkii baa inuu cumriyaa laga yaaba inuu dhex isagoo cumri dhexdiisa u dhintaa laga yaaba marka waxaan u teelahay waxa weeyaan in khayrka iyo wanaagga iyo cilmiga iyo cibaadada waxa weeyaan waqtiga jaaniska iyo fursada la haysto in waxa weeyaan looga faa'iidaysto weliba waqtiga faraaqa oo weliba dhalinyar dadka aan arkay kulle wujuuhdooda inay dhalinyar u badan yihiin ya labadii nicmee waaweyneed nabiga uu sheegay calayhi isalaatu wasalaam uu yihi laba nicmo aada iyo aad waa u waaweyn in badan waxa weeyaan dee waa lagu keliyaa oo kama faa'iidaystaan waxaana nabigu ku tilmaamay alsixatu waalfaraagu caafimaad qabka iyo qofku inuu waxaan kansha u hayo oo faraaq waxa weeyaan u hayo waxa weeyaan labadaa nicmo dadka badankooda kama faa'iidaystaan weliba dadka shabaabka ee dhalinyarta ah ama in badanaan dee xaaskiisu iska kooban yahay waa laba carur iscarurob yahay weliba waxaa laga yaabaa waxa weeyaan inuu markaa faraaqna haysto ou ilaahayna ku caabudo subxaanahu watacaala cilmiga iyo dacwada iyo aqoontana waxa weeyaan ula yimaado iyo tii caafimaadka oo waxa weya caafimaad qabkuna dee qofku markuu xanuunsado markaa uu garanaya marka waxa weeyaan runtii nicmooyinka waaweynna ee ilaahayna siiyey cidda uu siiyey inay ka faa'iidaysato oo weliba khaasatan dee cibaadada dee camalkii waxaa ka mid ah cilmigii iyo aqoontii runtii la baranayay baa ka mid ah inaynu aada iyo aada uga faa'iidaysanno oo maxay ka mid tahay aqoonta iyo cilmiga inuu kororsanno in badan runtii waxaan aada u dee amba naftayda ka mid baan hay aada u madaxadaynaya naftaydii keyrkaygu innagoo jaanis fara badan haysano weliba marka la eego runtii waddankeennan marka huduwa iyo deganaanshaha iyo nabadgelyada iyo marka la eego waxa weeyaan dee faraaq badan baa la haystaa inta badan dadku waxaad arkaysaa waxa weeyaan in lagu lumiyo in wax la daawado ama internet ha la galo aan faa'iido badan lahayn waxa weeyaan ama waxyaala dhegeysta iyo idaacadaha ha ahaato ama inta badan waxaa arkaysaa waxa weeyaan dee un maqaaxyaha shaahi iyo unbaa un casarkii laysku wada imanaya adoo gabalkuma loogu ridaya le waliba markaa ma soo maaha dadkan mucalimiintii arday khaniista ya waa maalin iska raaxa oo waxa weeyaan dee wakti badan ayaa halkaa runtii ku lumaya inaynu aad iyo aad markaa uga faa'iidaysano waayo waxa weeyaan dee safar baynu ku jirnaa ducaadaynu noqonaan doonaynaa oo cilmiga aynu barano dacwadayna dadka runtii aynu gaadhsiino marka faraaqa qofku inuu ku buuxiyo khayr iyo dacwad iyo cilmi iyo aqoon waxa weeye uu ziyaadsanayo ama uu korsanayo inaan runtii kaga faa'iidaysano waa nicmo aada waaweyn oo ilaahayna siiya khaasatan qudriga markaynu ku nool nahay oo amniga iyo nabadgelyada caalamka waxaa ka dhacaya runtii wada arkiisaan tan kaloo kale sheekha ayaa dee hadallo waxyaalo fara badan ka hadlayo aada runtii u qiimo badnaa waxa weeyaan dee cilmiga naftiisana waxa weeyaan waa kii cali bin abi talib radi allahu canhu dadka markuu qaybinayay xagga cilmiga marka la eego saddex saddex weeyaan marka caalimun rabbaaniyun wa taalib cilmi calaa sabiili calaa sabiili najaax iyo qof yacni un iska dameer raacday ah oo yatabicu kula naciqin oo ah caalimun rabbaaniyun qof aqoon lahoo rabbaaniya oo waxa weeyaan kelimada rabbaani dee waxyaala badan baa marka lagu fasiraa ayse marka lasoo duuduba ay tahay qof caalimahoo cilmiga aada u dhuuxay waxa weeyaan ama dadkana ku rabeynaya oo cilmigii dee u kala horreysiinaya isagoo tadarus ka wada ama rabbaani oo ilaahay ku xidhan alla subxaanahu watacaala oo ku camal falaya iyo qof taalibu cilmi ah oo cilmiga waxa weeyaan wadada u haya calaa sabiili najaax wadadu ku nabadgelayay waxa weeyaan oo ah inuu dee alcilmu naafic inuu markaa baranayo cilmi naafica وكان شيخ كشيكي علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وذا كنا بدقل يوقفك طالب علمه وعلم نافعة وعلم واحترك لو تشيدو كتابك إلهي يسمناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام سيدي أمدا سلف يفهمين وحي أبرنية أي قفك مركا وطالب علمي قفنا وقفك رعاع على إلهه أما dee waxa weeyaan dabeerdhaan raacdaya qof kasta oo u dhawaaqa waxbay iska raacaya runtii wax badan iyo fitan badanna maanta way jirtaa oo ah waxa weeyaan fitanta caalamka maanta badanka waxaa ka dhacaya waxa weeyaan waxyaalaha kolley sheekhuna uu noo sheegay kadib ka mid ahayd oo ah waxa weeyaan imaaraadka iyo dee ururada amiirada samaystay waxa weeyaan qof kastaaba ana amiir waa anta amiir idaa ma yasuuqu lximaar ninkii yidhi haddaad na amiir noqotaa na amiir noqda ayaa dameerka inoo kaxaynaya ya waxa uun la leeyahay fulaaniye heblaaye iyo heblaaye heblaayo waxa waxaan wallaahi weylaadahay ma keenayaan intaana aada runtii looga looga digtoonaado waa maanta malaha duhurkii inan dhegaysanaya inay iyo saa ka mid ahayd mooyaane nin sheekhaa waxaa la weydiiyey wadaadada hadda waddankan jooga ka mid ah sheekhow xisbi ma la samayn karaa ma jamaaco hadday heblaayo tahay iyo hadday heblaayo tahay iyo hadday salafiya jadiida tahay ba ayuu ku dareen iyo hadday salafiya jadiida tahay marka waxaan aada u qariibsaday sheekhii igu maldahay sida xaqeeda dhabta iguma jawaabin wuxuu de islaamka o dhami waxa weya waa kulli inuu xisbi noqono un baa la rabay waa sax ra-iis iyo mar-uusba madax iyo iyo dee qof madax loo yahay ku yar iyo ku weyn ya horta saasaa inagu filaan lahayd buu yihi dee haddiise laysku kaalmaysto laysku kaashado waxa weeyaan dee in xaqa la faafiyo waxa weeyaan dee taana waa sax buu yihi dhinac marka laega waa sax laakiin maxaa meesha ku jira haddii jamaca ma aha in koox isu dee dacwa ilallahi subxana wa tacaala wada sideenan oo kale laakiin waanu og yahay laakiin sidii saxayd ugama jawaabin wuxuu jaamacaadka la weydiinaya waa jaamaaca amiir leh oo shuuro caamo leh oo makaatib qarsoon leh wuuna og yahay sheekhaasi waan yaar aada baan u qariibsan waxaan sheekhan ugu maldahay muu sheego marka waxa weeyaan walaalayaal arrimahaasina khatarteedii leeyihin mid kastaa midda ka dambaysa bal iska dhaafeen waxaad arkaysaa waxa weeyaan kuwii jamaaco wada bilaabay ilaa marna afkaa laga dagaalamaa marna gacan baa laysula tagaa marka ra'yiga waxa weeyaan qof ku khilaafo ciddii madaxda ahayd oo kale maalan waxay gaadhay markii hore dee hadabaa laysku la adeegsan jiray cilis khaarijiyabu oo kuwa urka wada aasaasay inay xabad isku dhuftaanbu walaa khilaafadii islaamku ayuu ayuu ayuu khilaafay waa laga takhalus amar baa la siinaya waxa wilaadka maanta ka dhacaya waad wada ogtihiin hadda maalim caalamkan maanta aynu ognahay runtii sham waxaa ka dhacaya intaasoo magac oo urur oo fulaaniye iyo fulaaniyeah ya wallaahi waxaa dha marka qaarkood ilaa culimada way noo sheegeen moogtay khuruuj cala xukaam dhibka marka ay leedahay maanta waxyaalaha dhacay baad ogaanaysa xataa haddii uu qofkaasi uu yahay walow ee hadduu kaana kaafiran haddaanad awood ummaddan aad kaga waxaysa aana lahayn maxaa maanta mas-uule maxaa ka dhacaya maanta dadkii hubka u qaaday ee magacyada weliba haddana iyagu isa sii khaarijinaya way isa sii khaarijin wadiga waad ogtihiin soo maha soo ma ogid inay dagaalamaan midmada ka xoog inta ay dagaalam si soomaaliya ka dhacday badi ya dhiga urfilaana hubka haddii kaloo idin dagaalamay waa laydin diliyay waxa weeyaan maanta weylaadka iyo dadka waxa ku dhacaya qanaabisha loo adeegsay dee kufaar oo dhami yaa sabab ugu markaa u ah dad baa magac islaam qaatay waxa weeye marka aljihaad fii sabiili illaahi dariiqii nabi maxamed iyo halkuuna baray jihaadkana mari waayey waxaasina waa magacyada iyo ururada iyo mid walba amiir buu marka u leeyahay runtii waxaan leeyahay waxa weeyaan xaqiiqatan arrimahaasina runtii sheekh nagu baraarujiyey in kolley qof laga digtoonada wey kitaabka ilaahi suna nabi maxamed ala fahmi salafi lumma so ummadani waxa weeyaan uu sheekhu ka sheekeeyey inaynu runtii raacno annagoo wax badan dee waanu uga soo joognay ururada qaarkood horena waa laga yaabaa qaarkood dee inaga udhibsadeen malaha qolada meelkooda jirayni maanta isa ogyihiin waxa halkay wax marayaan dariiqa xaqa uunba ama guusha waxaa lagu gaarhaya haddii aljihaad fii sabiili illaahi hubka marka la qaadaya dariiqiisa loo qaadaya iyo shuruudiisa markaa loo maraya markaa najaax iyo guul baa la helaya haddii kale weylaadkaas ay ayaa ad arkaysaan kolley waktigoo iska gaban anigu xuduurkunbaa doonayay cilmigana ku dadaalo dee suu sheekhu sheegay dee fojari wuu iska fara badan yahay dadka ahlucilmiga dee ahlu sunnaha ah ama runtii waktigan weliba casrigeenani khayr badnaa oo culimo badan baa runtii dhimatay oonayna malaha malaha fitantaba ilaahay ka hormarinayay inay soo noolaadaan fataawadooda iyo kutubtoodii baa runtii ayaa maanta ayaa iska xayi ah iyo waxay qoranayeen iyo fataawaagooda baa inagu filan naasirudiin albani ibnu baas iyo ibnu cuthaymiin iyo ragga iyo muqbil iyo waxa weeyaan oo ilaahay ka oofsay dhibaataan maanta caalamka ka dhacaya aanay ku noolayn iyo intii maanta wax ka faa'idaystay culimana maanta waa haysanaa oo kolley waxa weeyaan dee mashaayikhdeenana in runtii dee lagana laga faa'iidaysto oo dariiqa dee silsilada wanaagsan ee halkaa nebi maxamed inagu arooniyay saxaabadiisii aanu diintana u barano dadaalna aana nimaadno ilaahay aynu ka boqno adduunyadana aynu waxba loo hanqaltaagin dee daaradha dheer iyo maxaan ku dhaha lacag iyo adduunyo siduu sheekhu inoo sheego dhabta ay tahay inay tahay qofka kitaabka ilaahay sunna haysta dariiqa saxa saxaabada ku haysta inuu nicmo gaara runtiisa u haysto fooq la dhistay iyo adduunya urur la sheegtay iyo madaxnimo meel laga noqday iyo waxyaalahaasi waxa weyaan inaanay inanfacayn akhriyada midnaba ilahay waxaan ka baryay subxaanahu watacaala jalsadeennan waxa weeyaan runtii inuu jalsa khayra ka dhigo kuwii wax kala faa'iidaysta ilahayna subxaana wa tacaala dembigeenna ku dhaafo iyo ukhuwadii walaalnimada jacaylkuna inoo siyaado kolleeda isku xidhaanshaha walaalnimada in aada loo xoojiyo midna hadda waa idiin sheegaya soomaaliya wuxuu la odhan jiray ururnimo iyo iyo xisbinimo waan ujeeda ururadii dee jamacaadkii islaamiga ahaa maanta waxay tamarmaleen magacun bay hayaan marka in dadkana addiinta loo faa'iideeyo oo idaan idinku culimada u daysaan ee aan lagu degdegin in dadka runtii waxa weeyaan dee layska eriyo waxa weeyaan waxa loo loo baahan yahay meelo fara badan oo u baahan waxaan maanta ogahay in dacwada la gaarhsiiyo u baahan in si xigmada loo gaarhsiiyo u baahan oo haddii sunnaha iyo kitaabkeeli sunnaha iyo caqiidada fasaxa la faafiyo waxa weeyaan dad fara badan oo maanta u qabina masaajida badan iyo maraakiis fara badan waxaa laga yaabaa cidda ka howlgelaysa inay tahay cid iska tirsan inaan ummadaana laydinka dhexgelin waxaa si xigma leh dacwada loo wado kolley waa laga sheekeeyey aada iyo aad ayaad runtii umahadsantihiin subxaanaka rabbi xamdi
جزا الله شيخنا خير الجزاء إلهي سبحانه وتعالى خير حقا أبار مريو وإنه فإيديه وحن سلا يا inaynu ku jirno gebagabadii hala sabro dhaqdhaqaaqana hala yareeyo insha allahu tacaala kulwaraaqay yarubaa la idiin dhiibay guddidii multaqaha abaabunaysay waxay idinka doonaya inaad fikradihiina qodobada runtii ku saabsan aad aad bal u cabirtaan wixii talooyinana aada u qortaan marka ka faa'iideeya baaraka allahu fiikum cidda qalna haysata warqadahana ha kala tegina xil badanna iska saara insha allahu tacala waxaan jeclay inaan sheekh axmediin kelmadii ama wasiyadii ugu dambeysay oo aada u kooban inuuna yidhaahdo insha allahu masjidkeenii salaadii waa uu inala sugayaayo waynu masaajkeeni gudfin doonaa insha allah baahidiin
الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أولا إلهي سبحانه وتعالى يا مهضله إلهي نقول كل ميي ملتقاها مفيد كأه culimadeenna aynu kula kulannay fawaa'id runtii tushaddu laha rixaalna aynu ku xambaarray falilaahi alxamd sheekheenna masaafada intaa leeg inoo soo marayna aad buu u mahadsan yahi waxaana runtii ilaahay ugu mahadnaqayaa oo kale inuu majlisku inoogu gebagaboobay sidii aan niyadda ka jeclaa faalxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu saalixaat waxaan uga jeedaa dee inagu waa isku badannahu waynu wada joognaa waxaynu is odhanayno maanta majliska waxaan u imid mustafiidan laa mufiidan wa mustamican laa mulqiyan inaan wax faa'iidaysto maaha inaan wax faa'iideeyo iyo inaan dhegaysto may ahayn inaan wax ilqeeyo runtiina calaa athari safar baaban ahaayo shalay un baan imid laakiin jacaylka multaqaha iyo sheekha majiigiisa oo aan maqlay unbaa isoo qaaday markaa horta walaaluhu markay carab dhabayeen waxaan hoosta ka lahaa taloma iska daayaan maanta culimadii inaad dhegaysataad u timide marka horta welilaahi alxamd sidaa niyadda ka jeclaa bay ku dhammaatay marka culimadana waan u mahadnaqayaa dhammaantood walaalihii multaqaha soo qabanqaabiyeyna waan u mahadnaqayaa waxaanan odhanayaa uun erey ah culimadii way inoo nasteexeeyeen waana layna waaniyey oo wax waa laynoo sheegay dee kuwaa badda ka soo cabayeen aan noqonay soo tijaabi lahe aynu nasaa'ixa qaadanno weliba ragga dhallinyartee cusub waxaa la odhan jiray shalaad dhalatay waa la shugi jiray nimanka cusub ee da-doodu yar tahay ee haddana maanta xarakaadkii buunbuuninaya shuruudda iyo dawaabidda mustakhrafkaa loogu sameeyey war waxaan leeyahay raggii ku ciraystay asaaskeeda iyo asalkeeda bahasha ogaa ee baatilkeeda intay soo taabteen beri ka noqday waa kuwaa idin waaniyee dee ha odhanin maya anna waan ka gungaadhayaa yaanad ku lumine kii ka gungaadhee soo arkaa ku waaniyey ku toosnaada baaraka allaahu fiikum wafaqa allahu ljamiic limaa yuxibu wayardaa walxamdu lilaahi awala waakhira ayoha alikhwatu alakhawaat intaynu ku kulmayno muxaadaro cilmiyeedoo sidaanoo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد